بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo toddobaatanaad ee suuratu lancaam ilaahay waxa uu leeyahy tabaaraka wa tacaala waid qaala ibraahimu liabiihi aazara atattakhidu asnaaman aalihatan inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin allah waxa uu ihi subxaanah wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala ibraahiimu nebi ibraahim uu yidhi liabiihi aabbihiina uu ku yidhi aazara aazar ahaa waa magacii aabbihiie waxaad xasuusataa wakhtiguu ibraahim aabbihii aazar ku yidhi atattakhidu ma waxaad yeelanaysaa aabbahayow asnaaman ma sanamyo ayaad ka yeelanaysaa oo ka dhiganaysaa aalihatan kuwa la caabudo ma sanamyo ayaad ka dhiganaysaa ilaahyo la caabudo innii anigu araaka waxaan ku arkaa aabbahayow adiga iyo wa qowmaka reertolkaa iyo qoomkaagaba fii dalaalin kuwa baadi ku dhex sugan baadidaasoo mubiinin cad wakadalika nurii ibraahiim wakadalik sidaa ibraahiim aanu tawxiidka u tusinay ee uu ugu toosnaaday ehelkiisii iyo dadkiina uu ugu baaqay sidaasoo kale ayaa nurii aanu u tusinaynaa ibraahiima ibraahiim malakuuta asamaawaati samooyinka mulkigood iyo lahaanshahooda iyo wal ardi arlada mulkigeedaba malakuut wowdiiyo ta'da waxa loogu ziyaadiye waa lilmubaalaga waana bimacna almulki uun wakadalik sidaa ibraahim tawxiidka aanu u tusinay ayaa nurii aanu u tusinaynaa ibraahiima nebi ibraahim malakuuta asamaawaati samooyinka mulkigooda iyo waalardi arlada mulkigeeda baanu u tusinaynaa liyastadilla bidalika cala atawxiid cilladaasoo qadar waxaanu malakuutka cirarka iyo dhulalka u tusinaynaa si uu tawxiidka ugu daliishado oy astaan iyo calaamad ugu noqoto ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo waliyakuuna si uu uga mid ahaado min almuuqiniina kuwa yaqiinsan tawxiidka ee aan ka shakisnayn ee huba marka cilladan liyakuuna waxay ku cadfan tahay cillo kaloo maxduuf ah oo liyastadilla bidalika cala atawxiid malakuutka cirka iyo dhulka ee la tusayo si uu tawxiidka ugu daliishado ilain makhluuqaadkaa waaweyni waxay daliil u yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khaaliqoodii yahay iyo kii jirsiiyey ee waaxidka ahaa markaa si uu taa ugu daliishado iyo waliyakuuna si uu uga mid ahaado min almuuqiniina kuwa yaqiinsan tawxiidka ee aan ka shakisnayn allah waxa uu ihi falamaa janna markuu madoobaaday calayhi calaa ibraahim ibraahim markuu u madoobaaday alleylu habeenkii ra'aa wuxuu arkay kowkabaa xidig ayuu arkay qaala waxa uu yihi ibraahim markaa haadaa rabbii ay ahaadaa makanaa ah rabbi rabbigay maahe waa istifhaam inkaariyaho bimacna nafyi ah marka hamsatu listifhaamta inkaariga ah soo qadar markuu xidigii arkay ibraahim waxa uu yihi haadaa rabbii ay ahaadaa makanaa ah rabbi rabbigay ama waxaad tidhaahdaa haadaa kani rabbii rabbigay weeyi fii zacmikum albaatil sheegashadiinna baatilka ah marka la raaco kanaa rabbigaya sidaad sheeganaysaan laakiin sax maahe waa zacmi falamaa afala markuu dhacay xidigii ee uu qarsoomay qaala waxa uu ihi ibraahim laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa dhaca ma jecli siduu ilaahu noqon waabuu dhacaye falamaa ra'aa markuu arkay ibraahim alqamara dayixii baasiqan xaal uu yahay kii soo baxaya qaala waxa uu ihi ibraahim haadaa rabbii ay ahaadaa makanaa ah rabbii rabbigay maahe ama haadaakani rabbii weeyi fii zacmikum albaatil falamaa afala markuu dhacay dayixiina qaala waxa uu ihi ibraahim lain lam yahdinii haddaanu i hanoonin lahayn rabbii rabbigayga dhabtee xaqiiqigae xaq lagu caabudaa rabbigaygaa xaqa ihi haddaanu tawxiidka igu hanoonin lahayn la akuunanna waxaan ahaan lahaa min alqawmi adaalliina qolada lunsan ayaan ka mid noqon lahaa maxay daliil u tahay lain lam yahdinii rabbii dee waxaan inaanu rabbi uhaysane kuwan unu kula doodayo oo waxa uu leeyahay haddaanu rabbigay i hanoonin lahayn dee kuwanaan raaci lahaa ha yeeshee rabbaa i hanooniyey falamaa ra'aa markuu arkay ashamsa cadeedii baasiqatan xaal ay tahay tii soo baxaysa qaala waxa uu yihi ibraahiim haadaa rabbii ay ahaadaa makana ah rabbii rabbigay ama haadaa kani rabbii weeyi fii zacmikum lbaail oo shamsadu waa mu'anad xagga macnaha baasiqatan wataa waxa weeyaan xaaladeedii la taaniisiyey xaal ay tahay shamsadu marka haadaa maxaa loo yidhi haadihi loo odhan waayey waxaa loo jeedaa bimacna aalic oo mudakar ah oo macnuhu waxa uu noqonayaa haadaa ay aalicu kan soo baxaya waa cadeeda eh rabbii ma rabbigaybaa marka haadaadu waxay ku dhacaysaa aalic oo mudakar ah oo shamsada ah haadaa kani baa akbaru ka weynkii hore eh falamaa afalad markay cadeediina dhacday qaala waxa u yihi ibraahim yaa qawmi reetolkayow inii anigu barii'un beri baan ka aho shaqo kuma lihi mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay ku lamaanaynaysaan anigu beraan ka ahay inii anigu wajahtu waxaan ujeediyey wajhiya wejigayga waxaan u jeediyey oon u badhax tiray camalkayga iyo qasadkayga iyo niyadaydaba liladii allihii baan ujeediyey oon u badhax tiro oon u khaalis yeelay camalkayga oo dhan allihii fatara abuuray macnaha abuurkeeda bilaabay calaa gayri mihaalin saabiq asamaawaati samooyinka abuuristooda bilaabay iyo wal arda arlada isagoon meelna kaga dayan oo waataynu idhi fatara ayaa ka xeel dheer khalaqa oo khalaqa bimacna taqdiir shay la suureeyo qaab kale laga dhigo ama wax kale lagaga dayday ayaa lagu idlaaqi karaa khalaqa laakiin fatara waa wax aada hal abuurtoon cidi kaaga horrayn ilaahay makhluuqaadkaa wuxuu abuuray cidna isagoon kaga dayan cidina ugu horrayn xaniifan xaal aan ahay kii toosan baa u yihi ibraahim oo tawxiidka ku toosan ama xaniifan xaal aan ahay kii kasoo leexanaya shirkiga iyo baatilka oo tawxiidka iyo xaqa usoo leexanaya wamaa ana anigu kama mid ihi min almushrikiina kuwa ilaahay cid ku lamaaneeyana ka mid ma ihiyo beri baan ka ahay waxaajahu ibraahim waxaa la dooday qawmuhu reetolkii tawxiidkii bay kula doodeen qaala waxa u yihi markaa ibraahim atuxaajunnii ma waxaad igula doodaysaan fi llaahi ay fii tawxiid illaah ma alle tawxiidkiisaa igula doodaysaan oo igula murmaysaan ilaahay waa waaxid iyo maaha miyaa igula murmaysaan walxaal miyaa arrinkaa igula doodaysaan qad hadaanii ilaahay igu hanuuniyey tawxiidka oo igu toosiyey walaa akhaafu ka cabsan maayo ayaa uu yidhi maa tushrikuuna waxaad ku lamaanaynaysaan bihi ay billaah ilaahay waxaa ugu shariik yeelaysaanna ka baqi maayo ilaa an yashaaa rabbii rabbigay inuu doono mooyaane shay aa shay wax inay igu dhacaan allah inuu doono mooyaane oo dee waxaasi igu dhaco macnaha ilaahay wuxuu ii qadara mooye asnaamtiinan iyo aalihadiinan kana baqan maayo waxna ima yeeli karaan ilaada haddii istitna laga dhigana waxay noqoni ilaa an yashaaa rabbii ay laakin an yashaaa rabbii ha yeeshee hadduu rabbigay doono inay wax igu dhacaan an yashaaa rabbii rabbigay haddii uu doono shay aa shay uu wax ila damco dee yakuunu wuu ahaanaya weeyaan jawaabku waa igu dhacaya wasica waa ka ballaadhay rabbii rabbigay kulla shayin shay walba cilmaa cilmi ahaan buu wax walba ilaahay uga ballaadho uga waasac noqday oo cilmigiisu waa caam yeelay kulla shay afalaa tatadakaruun miyaydaan waan toobayn oo wax garanayn wa kayfa akhaafu oo sideen uga baqdaa maa ashraktum waxaad ilaahay ku lamaanayseen sideen uga cabsadaa walxaal laa takhaafuuna idinkuba aydaan ka baqanaynin annakum idinku ashraktum inaa u shariig yeelasheen oo ku lamaanayseen billaahi alleh maa shay lam yunazil aanu kusoo dejinin bihi maaga calaykum korkiina aanu kusoo dejinin sultaanan wa xujo iyo daliila midna sidee uga baqdaa asnaamtiinna idinkuba kama baqanaysaan ilaahay inaa u shariig yeesheen weliba wax bilaa xujo oon daliil lahayn idinkoo ilaahay ugu shariig yeelay oo dembi iyo gardarro ilaahay ugu been abuurtay fa ayu lfariiqayni haddaba labada kooxood waa fariiqu lmuwaxidiin iyo fariiqu lmushrikiin kooxda muwaxidiinta iyo kooxda mushrikiinta fa ayu lfariiqayni labada kooxood kooxdeebaa axaqu ugu mudnaansha badan bilamni xagga nabadgelyada iyo ammaanka in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxa uu inooga galay qisatu nabiy llaahi ibraahim calayhi salaam maca qowmih wa qisatuhu fi tawxiid nebi ibraahim waa imaamu lxunafaa walmuwaxidiin dadka muwaxidiinta ee toosan imaamkoodii weeyi isagaana tawxiidka hormood ku ah marka ilaahay wuxuu inooga warramayaa tawxiidkii uu ku baaqayey oo nebi ibraahim dee waxa weeyaan qoomkiisu qoom mushrikiinah oo asnaamta dhulka iyo xidigaha samada labadaba caabuda ayay ahaayeen marka dacwaddii buu ku bilaabay wuxuu ka bilaabay aqrabu nnaasi ilayh dadka kii ugu xigoo aabbihii ah dacwaduna waajibku waa cidda ku xigta inaad ka bilowdo kow oo nebi maxamedba dee wa anzir cashiirataka alaqrabiin baa la yidhi xigtadaada kuu dhow u dig markaa quraysh jilibadeedii waa kii isugu yeedhay reerreeriyey jilib jilib markaa nebi ibraahimna aabbihii buu ka bilaabay dacwadii qisada markaa nebi ibraahim iyo aabbihii dhex martay suuratu maryamaa aada uga warrantay oo ilaahay waxa uu yidhi wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kana sidiiqa nabiya id qaala liabiihi ya abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shaya allah waxa uu yihi xus kitaabka ku xus ibraahim waxa uu ahaa runbadane nebi ah waxa uu ku yidhi waxaad xustaa xilliguu aabbihii ku yidhi aabbahayow isagoo mushriga ayuu mar walba yaa abati yaa abati waayo aabbaha xataa gaal hadduu yahay samafalkii adduunyada waa kugu leeyihi diin ahaanun baanad u jeclaanayn oo waxa weeyaan wasaaxibhumaa fi dunya macruufa waa ka allah ku yidhi aayaddii kale hadday gaala yihiin labadaada waalid adduunka wanaag kula dhaqan oo u samafal asmaa bintu abibakarna waxa weeyaan hooyadeed markay u timid oo wax ka doonaysa asmaa ay rasuulka tidhi yaa rasuul allah hooyaday oo mushrikada ayaa ii timid oo wax iga doonaysa miyaan xidhiidhiya wuxuu yidhi nacam silii ummaki wuxuu yidhi haa hooyadaa xidhiidhi marka yacni gaalnimadu ma jarto xidhiidhka waalidka iyo samafalkiisa oo xidhiidhkii iyo samafalkii aabbanimo iyo waalidnimo waa kugu leeyihi sidaa darteed nebi ibraahim intaa wuxuu ugu dhawaaqayaa yaa abati marka waxau ihi aabbahayow maxaad u caabudaysaa waxaan waxba maqlayn oon waxba arkayn oon waxba kuu tarayn yaa abati inii qad jaaanii min alcilmi maa lam yaأtika faاtabicnii ahdika siraaطa sawiya aabbahayow waxa ii yimid cilmi aan kuu imana iraac aan jidka toosan kugu hagaajiye ya abati laa tacbudi shayطaana ina shayطaana kana liraxmani casiya aabbahayow shaydaankaa caabudin shaydaan ilaah raxmaanka ayuu caasi ku noqdee ya abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min araxman fatakuna lishayطaani waliya aabbahayow waxaan kaaga baqayaa inuu ku taabto cadaab ilaaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday ood shaydaanka dabeed weli iyo saaxiib iyo sokeeya u noqoto muxuu ugu jawaabay intaasoo waana markuu istabadhigo yaa abati uu mid walba ku beer laxawsanayo wuxuu ugu jawaabay aabbihii ilan mushrik buu ahaa shirkiga ku fogaade qaala araaqibun anta can aalihati ya ibraahim ibraahiimow ma ilaahyadaydaad nacaysaa oo ka hadlaysaa lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya walle haddaad ka hadhi weydo waxaad ku hadlayso dhagax baan kugu diliyay iga durug oo iga tag oo ha ii soo dhowaan qaala salaamu calayka saastakfiru laka rabbii inahu kana bi xafiya wa salaamu lmutaaraka waa nabaday markuu ka quustu arkay siduu yahay ee uu ka daalay ayuu yidhi haddaba nabadgeliyo ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiine waactazilukum wama tadcuuna min duni illahi waadcuu rabbii casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya waxau yihi waanan idinka fogaanayaa idinka iyo waxaad ilaahay sokadii caabudaysaanba rabbigay baan baryayaa waxaan mudanahay ducada rabbigay inaanan ku guuldaraystan oon ku guulaysta e ilaahay baan baryayaa marka nebi ibraahim aabbihii waa u duceeyo dembi dhaaf uu ilaahay u weydiiyey waqfir liabi inahu kana min addaaliin ilaahw aabbahay u dembi dhaaf uu yidhi waa hadlaysan yihee marka aayaadka ilaahay wuxuu kaga warramay nebi ibraahim siduu aabbihii tawxiidka ugu bandhigay ee dhinac walba uu ugu dhigay ee aanu uga daalin ee uu ugu dadaalay laakiin hanoonka allah hayo aadama ma hayo bani aadam gacanta uguma jirto ilaahay waxa uu tilmaamay ducada uu ducaynayeyna inay ahayd ballanqaad unuu ballanqaado uu oofinayay oo markay u caddaatay inuu gaalnimo ku baxayo ee loo sheegay ahlu naar inuu yahayna waa ka beri noqday ducadiisiina waa joojiyey oo allah waxau yihi ma kana lلnabiyi wاladiina amanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu uli qurba min bacdi ma tabayana lahm anahum asxaabu اljaxiim yacni uma cunanto nebiga iyo kuwa mu'miniinta a midna inay u dembi dhaaf dalbaan gaalada iyo mushrikiin walow xigtadoodaba ha ahaadaan intay u caddaatay dabadeed inay ahlu naar yihiin ilahay waxau yihi wama kana istikfaaru ibrahima liabihi ila can mawcidati wacadaha iyah dembi dhaafku ibraahim aabihii u dembi dhaaf dalbayana may ahayn ballan uu u qaadu u oofinaya mooyaane falama tabayana lahu anahu caduwu lilahi tabara'a minhu ina ibrahima la awaahun xaliim markayse u caddaatay cadow ilaahay inuu yahay aabbihii aazar beri buu ka noqday ibraahim waa mid noqosho badan oo dulqaad badan la awaahun xaliim aayaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu caddeeyey siduu ibraahim ugu dadaalay aabbihii waxaana laga qaadanayaa qofku dee waalidkii iyo waladkiis iyo ubadkiis iyo ooridiis iyo inta xigtaa inuu ku dadaalo dadka kalena dacwadda isagoo gaadhsiinaya wakadalika nurii ibraahima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuna min almuuqiniin waxaa ilaahay caddeeyey nebi ibraahim in la tusiyey malakuuta asamaawaati waalard makhluuqaadkaa waaweyn ee cirarka iyo dhulalka si uu tawxiidka ugu daliishado oo uu usii yaqiinsaduu ugu sii adkaado waayo makhluuqaadkaa waaweyn ee rabbi abuuray waxay daliil u yihiin ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa sidaa darteed baa layna amray inaynu eeg eegno makhluuqaadkaa waaweyn ee daliilka u ah khaaliqii abuuray iyo waxdaaniyadiisa awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati waalard wamaa khalaqa allahu min shay ilahay waxau ihi miyaanay eeg eegin oonay yacni u fiirsan makhluuqaadkaa samooyinka iyo arlooyinka mulkigooda miyaanay eegeeginba iyo ilaahay wuxuu abuuray makhluuqaad kale ah qul induruu maada fi samaawaati waalard aayadda kale alla wuxuu ku lahaa eega bal cirarka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku sugan eega kuwan toobuu ku cibro qaata sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq allah waxau yihi waxaanu ka tusanaa aayaadka eega jihooyinka iyo makhluuqaadka waaweyn iyo nafahooda ilaa ay uga caddaanayso inuu xaq yahay oo allah subxaanahu wa tacaala uu xaq yahay iyo tawxiidkiisu qur'aanku uu xaq yahay oo munazalu yahay min cindi illah ilaa ay uga caddaanayso walidaalik dad fara badan oo dadkan waxyaabaha kawniga ah baadho ah ama dhulka iyo cirka iyo buuraha ee cilmi baadhista sameeya in badan oo ka mid ihi siday baxigaa iyo baadhidaa u wadaan aakhirataanka in badan waxay ku dambeeyaan inay ilaahay qiraan oo yidhahdaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah waayo waxaa u caddaaday ugu dambaynta gaadhaan in dee waxa weeyaan uu jiro ilaah khaaliqoo waxaan ka sarreeyo oo waxay maanta iyagu gaadheen intaasoo qarni ka hor in qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay kuwa mucaanidiinta ee madaxa adag mooye in badani waa rumeeyaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan nabiyullaahi ibraahim qoomkiisa doodii tawxiidka uu la galay falamaa janna calayhi leylu ra'aa kawkaban qaala hada rabbii aayaadkan dhowr tafsiir baa ku jira laakiin waxaynu maray tafsiirkii ugu xooga badnaayee raajixa ahaa ee qur-aankuna u markhaati kacayay oo ah nebi ibraahim marnaba inaanu tawxiidka ilaahay ka shakiyin marnaba inaanu shirki soo marin mar walba ilaahay inuu dhowray horraysiya dambaysaba uu muwaxid u ahaa oo arrinta noocaasa waxa u markhaati kacaysa dee aayaadka laftooda oo marka uu leeyahay lain lam yahdinii rabbii la akuunana min alqawmi adaalliin dee waa muhtadi oo waa hanuunsan yihi waxa uu leeyahay haddaan ilaahay i hanuunin lahayn kuwanaan raaci lahaa idan kuwan ma raacsane waa la doodayaa waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa kaana min almushrikiina nebi ibraahim weligii kamuu mid ahayn kuwa mushrikiinta ah waxaana culimmadu yidhaahdeen wanafyu lkowni almaadi yastaqriqu jamiica alasminati almaadiya kownkaa maadigee la anfiyey maa kaana muu ahayn wuxuu qarqinayaa oo shamlisanaya oo caam yeelaya asminadii hore oo dhan oo macnaheedu waxay noqonaysaa weligii mushrik muu noqon waana sida saxda ah mar haddii macnuhu sidaa yahay dee marka haadaa rabbi ama waxaad usoo qadartaa istifaam inkaari ah oo bimacna nafyi ah ay haadaa rabbi laysa rabbi ama waxaad tidhahdaa haadaa rabbi fii zacmikum albaatil sidaa idinku ku andacoonaysaan marka culimmadu waxay isweydiiyaan ibrahim mawdican hal kaana fii mawdici nadar aw fii mawdici lmunaadara ma wuxuu ahaa nin wax eeg eegayo isaguba baadhbaadhaya tawxiidka oo wax ka qaldan yihiin mise wuxuu ku jiray fii mawdici almunaadara oo waxba ma baadhbaadhayn isagu yaqiinta waa hayay ee qoomkiisa ayuu la doodayoo dood buu gelayay waa munaadaray ahayd sida ibnu kathiir iyo imaamu shinqiiti iyo a'imo badani ay rajaxeen waxa weeyi inuu ibraahim ahaa fii mawqifi almunaadara walaysa fii mawqifi annadar oo waxay yidhaahdaan kaana munaadiran laa naadiran naadir ma ahayn nadar wax eegeegaya oo baadhbaadhaya oo wax ka qaldan yihiin laakiin wuxuu ahaa munaadir la doodaya dadkiisa oo dood ku jira iyo iyo khusuuma waxaana u daliila aayaadka aynu tilmaanay waxaa kaloo u daliila aayadda ka horaysa waid qaala ibraahimu liabiihi aazara atattakhidu asnaaman aaliha marka waxay culimmadu yidhaahdeen aalihadii ay dhulka ku caabudayeenna waa ku inkiray kuway samada ku caabudayeenna waa ku inkiraya ilan xidigahana xidiga caabudna way ahaayeen marka aalihatu sama wa aalihatu lard aalihadii baatilka ahayd ee gardarrada ay dhulka ugu caabudayeen iyo kuwii gardarrada ay cirka ugu caabudayeen labadaba waa ku inkiraya idan sida raajixii waxa ay tahay in uu ahaa fii mawqifi almunaadara laa fii mawqifi annadar mid wax eegeegaya ma ahayne mid dood iyo khusuumo ku jira u ahaa dooddiina waa ka helay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ku xoojiyey oo ku quweeyey waxa weeyaan adilada tawxiidka iyo aayaadka kawniga ah midda kale waxa uu sameeyey altadaruj oo kii yaraa buu ka bilaabay kii ku-xigay buu ku bilaabay kii u dambeeyey oo xidiguhubuu ka bilaabo ugu yaryar dayaxii buu ku xisiiyey cadeediibuu ugu dambeysay midba kuu ka weyn yahay ayuu ka dambeeyey marka waa si uu nihaayada usoo gaadho kan yar iyo kan weyn midna inaanu rabbi ahayn ee dhammaantood ay yihiin makhluuqaad waayo markay dhacaan yaa adduunka maamulaya ku qumaya arrinkooda waabay dhaceenbe marka wuxuu tusinayey wax makhluuqoo marbuuboo loo rabiyahoo la khalqay inay yihiin laakiin rabbi iyo khaaliq inaanay marnaba ahayn ilaahay taa waana tilmaamo alla waxa u yihi walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin ilahay waxa u yihi nebi ibraahim horaanu hanuunkiisa u siinay weligii ma hallaabin oo shirki kuma dhicin waananu ogeyn oo cilmi baanu ulahay tawxiidkana wixii kasoo gaadhay nebi ibraahim iyo qisaskiisa qur-aanku rabbi inooga qisooday in xataa dab ololaya loogu tuuray oo ilaahay uga yeelay bardan wasalaaman waxaajahu qawmuhu qaala atuxaajuunii fi llahi waqad hadaanii walaa akhaafu ma tushrikuuna bih hadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku caddeeyey nebi ibraahim inuu qoomkiisii dood la galay tawxiidka ku saabsan dooddiina waa kaga adkaaday dabadeed waxay gudagaleen inay cabsi geliyaan oo sida dadka khuraafaadka iyo awhaamta ku dhaqma ay sameeyaan waxay yidhaahdeen waryaa ibraahimow aalihadayadu yaanay ku dardarin oo dhibaato aanay kugu ridine bal naftaada ilaaliyo u tub markaasuu leeyahay walaa akhaafu maa tushrikuuna bih yacni waxaad ilaahay ugu shariig yeelaysaan marnaba ka baqan maayo waxba iska saari maayo idinkuba ka baqan maysaan inaad ilaahay u shariig yeelaysaane sideen uga baqdaa asnaamtiinna iyo aalihadiinna baatilka ah marka waxay shabbahdaa gaaladii horeba siday ambiyadoodii ugu hanjabeen aalihadoodii inay waxyeeli karto waxaa taa la mid ah qofka ilaahay hayrkii baryaya ama ku tacalluqaya ama khuraafaadka iyo shirkiga ku shaqaysanaya waxaa laga yaabaa markaad tidhahdo war ilaahay keligii bari inuu ku yidhaha waryahoy waxaa laga yaabaa inay wax kugu dhacaanays jir waa inaad kalsooni iyo tumaaniino ku hadashoo tidhaahdo wax alla waxaad yeeli kartaa ma jirto waayo ilaahay unbaa awoodda leh dhib iyo dheefana qofka ku ridi karaa qaluu yahuudu ma ji'tna bbayinat wma naxnu btariki aalihatina can qawlika wma naxnu laka bmuminiin in naqulu ila اctaraka bacdu aalihatina bsu qala inii ushhidu اllaha washhadu anii bariء mima tushrikuuna min duni fakidunii jamiica ثuma la tundiruun inii twkltu clى اllahi rabbi wrabikm ma min daabati ila huwa aakhidu bnasiyatiha ina rabbii clى siraaطi mustaqiim maxay yidhahdeen qowmkii huud huudow noolamaad iman xujo cad oonu raacno aalihadayadana hadalkaagan uga tegi mayno ka zuuli mayno inaanu shirkigayagaa ku shaqaysano wamaa naxnu laka bimuminiin kuna rumayn mayno haw fadhiin taas markaasay yidhaahdeen in naqulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisuuءin qaala inii ushhidu llaha washhaduu anii bariiءu mima tushrikuuna min duni markaasay weliba yidhaahdeen odhan mayno aalihadayadiibaa ku derdertoo dhibaato kugu riday mooye wax kale waxay yidhahdeen maba hagaagsanidoo waxaa kaa hadlinaya aalihadaad had iyo habeen hadal haysay ayaa wax ku yeelo caadi ma tihin markaasaa waxa uu ku yidhi ilaahay waxaan markhaati gashanaya idinkuna markhaati ka ahaadoo shirkigiinna inaan beri ka ahay oonan shaqo ku lahayn markaasaa waxa uu raaciyey isagoo kalsoon oo isku kalsoon oo rabbigii yaqiinsan fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun inii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbikum wuxuu yidhi haddaba dhammaantiin idinka iyo aalihada ku andacoonaysaan hadda ishirqoola oo dhib waxaa haysaan cirkiya dhulkaba ka keena hana ii kaadinina hal daqiiqad hadda waxaa ridaysaan rida inii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbikum anugu waxaan tala saartay allah oo rabbigay iyo rabbigiinna ah yacni waxaa ka muuqata yaqiin iyo kalsooni waayo tawxiidka ayuu ku toosan yihi qofka muwaxidkuna dee shirki iyo mushrikiin iyo shaqadooda kama baqdo marka nebi ibraahim markay cabsi gelinayaan dee wax cusub maahe waa caadadii hore laakiin wuxuu ugu jawaabay walaa akhaafu maa tushrikuuna bih waxa uu ku yidhi fa ayu lfariiqayni axaqu bilmni in kuntum taclamuun haddaa inuu wax kala garanaysaan labada kooxood dadka muwaxidiintaee ilaahay cibaadada u badhax tiray iyo mushrikiinta xumaanta walaaqanaya labada qolo qoladee u xaqnimo badan ammaanka iyo nabadgelyada dee waa la garanayaa cidda u xaqnimo badan hidaayaadka aayaadkan waxaa ka mid ah inkaaru shirki calaa ahlihi wacadamu iqraarihim walaw kanuu aqraba annaasi ila almar-i shirkiga in la inkiro ehelkiisa lagu diido oon loo sugin dadka ka kuugu xigana ha noqdee sidii ibraahimbe aabihii ugu inkiray oo haw mujaamalaynoo madaxa haw salaaxina runta u sheeg fadlu llahi tacaala watafaduluhu calaa man yashaa bilhidaayati almuusilati ilaa aclaa darajaatiha fadliga ilaahay iyo ilaahay inuu ku galladaysto cidduu doono hanuunkiisa gaadhsiinaya darajooyinkiisa ugu sarreeya malabu lyaqiin waanahu min ashrafi lmaaalibi wa acazuha wayatimu bitafakuri wannadari fi laayaat malabka yaqiinta qofku inuu mutayaqin yahay isuba oon madmadow iyo shaki kaga jirin tawxiidka iyo waxyaabaha la dalbo waxa ugu sharafta badan yaqiintaasi inay tahay waxa lagu gaadhana ay ka mid tahay aayaadka in la eego oo laga fakir laga fikiro awalam yanduruu fi malakuuti samaawaati wlard alistidlaalu bilxuduudi cala wujuudi saanic alxakiimi wahuwa allahu caza wajal waxyaabahan soo dariyey ee la sanceeyey la sameeyey ee makhluuqaadka ah intay doonaan ha leekaadaana in loo daliishado alla sameeyey oo abuuray oo xakiim oo ka sarreeya inuu jiro oo yani makhluuqaadkan waaweyn wakadalika nuuri ibraahiima malakuuta samaawaati walard waxay astaan iyo daliil u yihiin dee iskamay samaysmina ilaah sameeyey inuu jiro khaaliqa am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walard bal laa yuuqinuun yacni suurtagal maa waxaa la yidhi waxyaabaha aad arkaysa weynidooda ma shay la-aan ma khaaliq la-aan ba la abuuray miyay iska samaysmeen shayga u yar baan dee samaysmayn mise iyagaa naftooda abuuray oo qofku isagaa is abuuray dee suurtagal ma ah mise iyagaa cirarka iyo dholalka abuuray intaasiba hadday manfi noqdoo la waayo maxaa soo hadhaya ana allaha huwa alkhaaliqu waxdah inuu ilaahay yahay keligii ka wax abuuray ee khaaliqa ah sunatu tadaruji fi tarbiyati watacliim inaan hal mar qofka wax loo wada dhiibina tallaabo tallaabo loo tarbiyeeyo wax loo baro waxay ka muuqataa qoomkiisa ibraahim siduu ula dhaqmay yacni markuu tusinaayo inuu ogeysiiyo ilaaha khaaliqi inuu yahay rabbi jala jalaalu wuxuu uga soo bilaabay waxyaabahay caabudayeen ee asnaamtii dhulka cirka waxyaabahay caabudayeenna xidigihii dayaxii cadeedii midba midkuu ka weynaa buu ka dambaysiiyey si uu tallaabo tallaabo u garansiiyo waxay ku shaqaysanayaan ama ay caabudayaan baatil inuu yahay wujuubu lbaraa'ati min ashirki wa ahlih waajibnimada ay waajib tahay shirki iyo ehelkiisaba beri in laga noqdo allah waxau ihi subxaanah wadkur xusnabi allow id waagii qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim liabiihi aabihii uu ku yidhi aazara aazar ahaa atattakhidu ma waxaad ka yeelanaysaa asnaaman ma asnaam baad ka dhiganaysaa aalihatan kuwa la caabudo innii anigu araaka waxaan ku arkaa adiga aabbahayow iyo wa qowmaka qoomkaagaba fii dalaalin baadi dhexdeed inaad ku sugantihiin baadidaasoo mubiinin cad wakadalik sidaa ibraahim tawxiidka aanu u tusnay ayaanu nuri u tusaynaa ibraahiima ibraahim malakuuta samaawaati samooyinka mulkigooda iyo walardi arlada mulkigeeda waliyakuuna ay liyastadila bidalika cala tawxiid makhluuqaadka waaweyn si uu tawxiidka alle ugu daliishado iyo waliyakuuna si uu ahaado huwa ibraahim min almuuqiniina kuwa yaqiinsan tawxiidka ee huba ee aan ka shakisnayn si uu uga mid noqdo falamaa janna markuu madoobaaday calayhi korkiisa ibraahim markuu u madoobaaday alleylu habeenkii ra'aa waxa uu arkay ibraahim kawkaba xidig buu arkay qaala waxa uu yihi markaa ibraahim haadaa rabbii a haadaa rabbii abubakr jaabir aljazaa'irina aysaru tafaasiirka sharxiisa hoose ee nahrulkhayrka labadaa tafsiiree raajix uu ku sheegayaa oo in istifhaamta loo qadara a haadaa rabbii iyo in la yidhaahdo waa fii zacmikum haddii ihbaatka loo daayo labadaba hoosta nahrulkhayrka ka eeg qaala waxau yihi ibraahim markaa haadaa rabbii ay ahaadaa makanaa rabbii rabbigay ma aha eh waa inkaari oo waa bimacna nafyi ay laysa haadaa rabbii kani rabbigay ma aha falamaa afala markuu dhacay iyagaanu wax fahamsiinayaa isagu marka horeba waa ogaaye iyaga inuu wax dareensiiyo dadkan ayuu doonayaa falamaa afala markuu xidigii dhacay qaala waxau ihi laa uxibu anigu ma jecli alaafiliina kuwa dhaca falamaa ra'aa markuu arkay ibraahim alqamara dayaxii baasiqan xaal uu yahay kii soo baxaya qaala waxau ihi haadaa ay ahaadaa makana rabbii rabbigay maahe falamaa afala markuu dhacay qaala waxau ihi lain lam yahdinii haddaanu i hanoonin lahayn rabbii rabbigayga xaqiiqiga ee xaq lagu caabuda ee dhabta ihi haddaanu tawxiidka igu hanoonin lahayn laakuunanna waxaan ahaan lahaa min alqowmi qolada ayaan ka mid ahaan lahaa qolada addaaliina ee lunsan falamaa ra'aa markuu arkay ibraahim ashamsa cadeedii baasiqatan xaal ay tahay tii soo baxaysa qaala waxau ihi ibraahim haadaa rabbii ay ahaada aalic ma kan soo baxayaa rabbii rabbigay maahe haadaa kanaa akbaru ka weynkii hore ma kan soo baxayee cadeeda ayaa rabbigay a maahe kanaa kii hore ka weyne falamaa afalat markay cadeediina dhacday qaala waxau ihi yaa qawmi reetolkayow inii anigu beriun beri baan ka ahay mima tushrikuuna ilaahay waxaad ku lamaanaynaysaan inii anigu wajahtu waxaan u jeediyey wajhiya wejigayga liladii allaha ayaan xaggiisa ujeediyey allihii fatara samaawaati samooyinka abuuray iyo wal arda arlada abuuray xaniifan xaal aan ahay mid toosan ama xaniifan xaala aan ahay mid ka soo iilanaya shirkiga oo u soo iilanaya tawxiidka wamaa ana anigu kamana mid ihi min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya ka mid ma ihi ee baraanka ahi kuwaas waxaajahu qawmuh waxaajahu ibraahim waxaa la dooday qawmuhu qowmkiisii baa la dooday oo tawxiidkii kala dooday ilaahay waa waaxid iyo waaxid ma aha qaala waxau ihi markaa ibraahim atuxaajunnii ma waxaad igula doodaysaan fi llaahi ay fii tawxiid illaah ma ilaahay tawxiidkiisaa igala doodaysaan oo igula murmaysaan ilaahay waa waaxid iyo maaha wal xaal miyaa taa igula murmaysaan qad hadaani ilaahay i hanuuniyey oo tawxiidka iigu toosiyey walaa akhaafu ka cabsan maayo maa tushrikuuna waxaad ku lamaanaynaysaan bihi ay billaahi alle ilaa an yashaaa rabbii rabbigay inuu doono mooyaane shay-aa shay inuu ilaahay wax ila damco mooyaane oo dee fayakuunu baa ku jirta meesha wuu ahaanaya inuu ilaahay wax ila doono inay wax igu dhacaan mooyaane oo taasi way igu dhici macnuhu waxa weeyi aalihadiinu midh ima yeeli karaan ilaahay wuxuu ii qadaroo igu dhaca mooyaane marka wuxuu uga afeefanayaa ilaa an yashaaa rabbii shay-a haddii wax la kulmaan si aanay u odhan wataa maxaanu sheeganay ilaahyadaydii baa ayaa ku riday marka wuxuu kasii afeefanayaa hadduu ilaahay wax ii qadaro dee way igu dhici idinka iyo asnaamtiinuse waxba igu samayn maysaa ama ilaa an yashaaa rabbii laakiin ha yeeshee an yashaaa rabbii rabbigay hadduu doono shay a wax shay hadduu rabbigaa ila rabbigay ila doono dee fa yakuunu kaasi wuu ahaanaya waa igu dhacayaa wasica rabbii kulla shayin cilmaa wasica waa ka ballaadhay rabbii rabbigay kulla shayin shay walba cilman min jihati alcilmi xagga cilmiga wax walba waa uga waasac noqday oo wax walba ilaahay waa og yahay afalaa tatadakaruuna miyaydaan waan toobayn oo wax kala garanayn wa kayfa akhaafu oo sideen uga baqdaa maa ashraktum waxaad ilaahay ku lamaanayseen walxaal laa takhaafuuna idinkuba aydaan ka cabsanayn annakum idinku ashraktum inaa ku lamaanayseen billaahi alle maa shay lam yunazil alla aanu kusoo dejinin bihi maaga calaykum idinka korkiina sulaanan wa xujo iyo daliil ah sideen uga baqa shirkigiina iyo asnaamtiina idinkuba ka baqan maysaan waxaad ilaahay ugu shariig yeesheen fa ayu lfariiqayni haddaba labadan kooxood ee mushrikiinta iyo muwaxidiinta kooxdeebaa axaqu ugu xaqnimo badan bilamni nabadgelyada iyo ammaanka in kuntum taclamuuna haddaa ahaateen kuwa wax kala garanaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirkin shirki ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin almnu nabadgelyo adduunya iyo aakhiraba ayaa ay leeyihiin wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan weeyi wa tilka taasi macnaha doodaa weeyaan muxaajatu ibraahiima qowmahu fi tawxiidi wa daxdi shirkihim waa dooduu ibraahim qoomkiisa kula galay inuu tawxiidka sugo shirkigoodana buriyo oo uu baabi'iyo marka alla waxa uu leeyahay wa tilka taadaasi nebi moxamedow oo doodaa ibraahim qoomkiisii uu tawxiidka kula galay ihi xujatunaa xujadayadii weeyi aataynaahaa xujadaa waxaanu siinay ibraahiima ibraahim ayaanu siinay calaa qowmih qoomkiisii baanu korkooda ka siinay si uu ugaga gar helo oo uga xoog roonaado ama calaada bimacnaa laamba ka dhig oo aataynaahaa xujadaa waxaanu siinay ibraahiima ibraahim calaa qowmihi liajli qowmih qoomkiisa dartood baanu u siinay oo si uu ugula doodu ugula dacwiyo allah waxau idhi narfacu kor baanu u qaadaynaa darajaatin ilaa darajaatin darajooyin baanu kor ugu qaadaynaa man nashaau cidda aanu doono waa qirada tanwiinta marka la akriyo qiraa'ada kale ee kasrada keliya isku idaafaynaysa darajaadka iyo mantana waxa weeyi narfacu waxaanu kor u qaadaynaa darajaati man mid darajooyinkiisaanu kor u qaadaynaa kaasoo nashaau aanu doono ina rabbaka rabbigaa nebi allow xakiimun kii xukum iyo xikmad bale weeyi caliimunaa cilmi badan wa wahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahim isxaaqa isxaaq nebi isxaaq baanu siinay iyo wa yacquuba nebi yacquub ayaanu siinay kullan mid wal oo isxaaq iyo yacquub ka mid a hadaynaa waanu hanooninay wa nuuxa nebi nuuxna hadaynaa waanu hanooninay min qablu ay min qabli ibraahim ibraahim hortii baanu hanooninay wa min duriyatihi wa hadaynaa waxaanu ka hanooninay min duriyatihi min duriyati nuux nebi nuux tafiirtiisiina waxaanu ka hanooninay oo nicmada nubuwada aanu siinay daawuuda nebi daawuud iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan iyo wa ayuuba nebi ayuub iyo wa yuusufa nebi yuusuf iyo wa muusa nebi muuse iyo wa haaruuna nebi haaruun wakadalik sidaas oo kale sidaanu kuwaa wanaagga ugu abaalmarinay ayuun baanu najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee wanaagga sameeya qowlan wa ficlaa wa zakariya wahadaynaadii baa weli socota oo usoo qadar ficilkaas wa zakariya ay wahadaynaa waxaanu hanooninay zakariya nebi zakariye iyo wa yaxyaa nebi yaxye iyo wa ciisa nebi ciise iyo wa ilyaasa nebi ilyaas kullun mid wal oo nebiyadan ka mid ihi min asaalixiina kuwa wanaagsan buu ka mid ahaaday wa ismaaciila wahadaynaa usoo qadar wahadaynaa waxaanu hanooninay ismaaciila nebi ismaaciil iyo walyasaca alyasac iyo wa yuunusa yuunus iyo wa luutaa luut ayaanu hanooninay wa kullan mid wal oo ambiyadan ka mid ah fadalnaa waxaanu ka fadilnoonu ka dheeraad siinoonu ka sarraysiinay cala alcaalamiina caalamiintii ay caalami zamanihim mid walba xilligiisa dadkii joogay ayaanu ka sarraysiinay oo tafdiilku mutlaq maahe waa muqayad bizamani wa min aabaa'ihim wahadaynaadii baa weli socota wa min aabaa'ihim wahadaynaa waxaanu ka hanooninay min aabaa'ihim ambiyadaa aabbayaashood qaar ka midana waanu hanoonin oo mintu waa tabciid ilan wada may wada hanuunsaneen aabaa lambiya oo nebi ibraahimba aabihii waa kaa mushriga ku dhintay marka waa bacdi oo kadalika duriyadu dee may wada hanuunsanayn oo nebi nuuxba inankiisu gaalnimu ku baxay marka waa tabciid wahadaynaa waxaanu ka hanooninay min aabaa'ihim ambiyadaa aabbayaashood qaar ka mid ah barhkood baanu ka hanooninay wa duriyaatihim iyo tafiirtoodii barh ka midaanu ka hanooninay iyo wa ikhwaanihim iyo walaaladood barh ka mida ayaanu ka hanooninay wajtabaynaahum waanu dooranay ambiyada oo risaaladayadiyo nubuwadaanu u dooranay wahadaynaahum waxaananu ku hanooninay ilaa siraatin mustaqiimin jidkii toosnaa ayaanu ku toosinay dalika ay atafdiilu walijtibaau walhidaaya ismu ishaaraha waxaad u celisaa doorashada ambiyada la doortay hanuuninta la hanuuniyey tafdiilka la fadilay intaa u wada celi ismu ishaara oo madkuur ahaan ugu celi oo mararka qaarkood baa daalikada ismu ishaaruhu jamac fara badan ayuu madkuurnimo ugu noqdaa ama musanuu madkuurnimo ugu noqdaa mufradna waa u noqon karaa marka bimacna almadkuur ka la soo sheegay waa ama mufrad ama musane ama majmuuc wuxuu doono noqon karaa marka waxaad tidhaha dalik kaagaa la soo sheegay oo doorashada iyo hidaayada iyo tafdiilka ah anu ambiyada siinay huda allah ilaahay hanuunkiisii weeyi yahdii waa hanuuniyaa huwa rabbi bihi kaasi hidaayadaa wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau cidda u doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen waa sideed iyo tobankii nebi ee la tiriyey maqlaseen sideed iyo tobankaa nebi ayaa damiirku u noqonaya walow ashrakuu walow ashrakuu ambiyadaa lasoo tiriyey shirki hadday samayn lahaayeen oo ilaahay cibaadadiisa cid kale ay la wadaajin lahaayeen hee laxabita waa buri lahaa canhum iyaga maakii waa ka buri lahaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wax alla waxay camal saalixa samaynayeen waa buri lahaa oo waa baabi'i lahaa midhna kama muuqdeen oo kamay arkeen ulaa'ika haddaba kuwaasi ambiyadaa sideed iyo tobankee lasoo tilmaamay aladiina waa kuwii aataynaahum anu siinay alkitaaba kitaabka anu siinay iyo walxukma kala saaridda dadka alfaslu bayna annaas ama walxukma alcilmu walfiqhu fi ddiin ama walxukma ay alxikma intaba waa lagu fasiray xikmadda anu siinay ama fiqiga iyo fahamka diinta anu siinay ama kala saaridda ummadda ay kala saarayaan anu siinay iyo wanubuwata nebinimada anu siinay fa in yakfur haddaba hadday ka gaaloobaan bihaa ay bilmadkuuraat waxyaabaha la soo sheegay ee kitaabka iyo xukumka iyo nubuwada hadday ka gaaloobaan haa-ulaa'i kuwan mushrikiintan quraysheed hadday ka gaaloobaan oo loogu taag waayo faqad wakalnaa waxaan u xil saarnoonu u wakiilanay bihaa ay biliimaani bilmadkuuraat waxyaabaha la soo sheegay rumayntooda waxaan u wakiilanay oo waxa weeyaan aan u xil saarnay waa kitaabka iyo xukumka iyo nubuwada eh qawmaa qolo ayaanu u wakiilanay qoladaasoo laysuu aan ahaanin bihaa ay biliimaani bitilka almadkuuraat ashyaadaa lasoo sheegay iimaankooda aan ahaanin bikaafiriina kuwa ka gaaloobaya waa min asaxaabati waaltaabiciina waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin macnaha waxay ku dhacaysaa kuwa loo wakiishay iimaanku saxaabadii rasuulka ee xilligaa goobjooga ahaa qur-aanku soo degayey iyo cid alla cidda wanaag ku raacday ilaa qiyaamuhu intuu ka dhacayo ayuu ku dhacayaa allah waxau yihi ulaaika kuwaasi ambiyadaasi aladiina kuwii weeyi hada allah alla uu hanuuniyey ee fabihudaahum hanuunkooda nebi muxamedow iqtadi ku dayo oo qudwo ka dhigo qul waxaad tidhaha nebi allow laa as'alukum anuu idinku su'aali maayo oo idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi dacwa dacwada iyo hanuunka iyo islaamnimadaan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo ajraa wax mushqaayada wax adduuna idinku idinkaga dooni maayo in huwa ay maa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikraa waanin mooyaane lilcaalamiina caalamiintao dhan lagu waaninayo qur-aanku caalamkao dhan buu waana u yahay cidna dacwada waxa weeyaan mushqaayad iyo ajar kaga dooni maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay mu'miniinta iimaankooda aan shirki ku dheehini inay leeyihiin ammaan adduunyo iyo aakhiraba oo adduunkana waa ku nabadgelayaan aakhirana waa ku nabadgelayaan adduunkana iyagaa ku hanuunsan oo hagaagsan ahlu tawxiidku aayaddani markay soo degtay sida xadiidka saxiixa cabdillahi bni mascuud warinaya ku sugan shaqa dalika calaa asxaabi rasuuli illah markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin arrintaasi saxaabadii rasuulka waa ku cuslaatay wa qaaluu ayunaa lam yadlim nafsah waxay yidhaahdeen oo waa kee kaayaga aan naftiisa dulmiyni ka aan dulmi ku dhicini waa kee ee ama naftiisa aan dulmiyni ama dadka kale aan dulmiyni fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam laysa huwa kamaa tadunnuun rasuulku waxa uu ku yidhi sidaa moodaysaan arrinku ma aha maydaan maqal addoonkii wanaagsanaaye luqmaan hadalkiisii ilaahay uu kaga warramay inuu ku yidhi inakiisa isagoo waaninaya yaa bunaya laa tushrik biاllah ina shirka ladulmun cadiim waxau ihi luqmaan inankiisii isagoo waaninaya inankaygiiow ilaahay haw shariik yeelin ina shirka ladulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn rasuulku markaa waxau ihi sala allahu alayhi wasalam dulmiga aayadan lagu sheegay bidulmin inamaa huwa shirku waa shirkigii ee dulmigii caadiga ahaayee qofku naftiisa ama cid kale uu dulmiyayey ma aha marka macnuhu waxa uu noqonayaa bidulmin ay bishirkin waa qofka iimaankiisa shirki ku dheeha en tawxiidka ku toosnaan marka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun waxaa lagu ammaanay kuwa mu'miniinta ah ee iimaankoodii dulmi aan ku dheehine iimaan khaalis oo badhax tiran la yimid inay kuwaasi yihiin kuwa ammaanka iyo nabadgelyadana leh hanuunka adduunyadana leh inay kuwaasi yihiin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey doodaas uu nebi ibraahim qoomkiisii la gale uu kaga xoog roonaaday inay tahay xujo iyo daliil ilaahay uu sii nicmeeyey darajooyinna kor loogu qaaday dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey inuu nebi ibraahim ugu nicmeeyo ubad oo nebi ibraahim markii qoomkiisii uu ka hijrooday isagoo da-ah ee bannaan uuga baxay waxaa loogu bedelay ubad ambiye ah waa ciwadan can dalik maadaama dadkiisii uu isaga durkay waxaa loogu bedelay ubadkaa ambiyada ah ayaa loogu bedelay oo aayaddii suuratu maryam ayaa caddaynaysa oo waactazilukum wamaa tadcuuna min duuni illahi waadcuu rabbii casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya markii uu sidaa yidhi ayaa nicmadani timid oo alla waxa uu yidhi falama ctazlhm wma yacbuduuna min duni اllah wahabna lahu isxaaqa wayacquuba wakula jacalna nabiya ilaahay waxa uu yihi markii uu qoomk qoomkiisii ka dheeraaday iyo waxay caabudayeenba markuu isaga dheeraadu ka hijrooday ayaanu u hibaynay isxaaq iyo yacquub oo mid walba aanu nebi ka yeelay marka man taraka shaya lilah wa de abdalahu llahu khayra minhu shay ilaahay dartii ruuxa uga taga kama fi lxadiid wax ka khayr badan baa rabbi ugu bedelaa mushrikiintuu isaga tegay kuwa u dhow iyo kuwa ka dheerba ilaahay wuxuu ugu bedelay awlaad ambiye ah oo nubuwada loogu nicmeeyey dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadaa dhowr iyo tobanka ayaa u tiriyey markuu ambiyadaa oo dhan ka soo qisooday ayaa waxaa lagu gebagabeeyey walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun ambiyadaasi hadday shirki la iman lahaayeen camalkoodu waa buri lahaa waxay tilmaamaysaa shirkigu inuu camalka buriyo una waxba ka reebin nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam oo khayru lambiyaai walmursaliin ayaa lagu yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi allow haddii aad shirki la timaadid walee camalkaagu waa buri waanaad khasaaraysaa oo halkaynu ka nidhaahno weysha gawrac dibigu ha ku quus qaatee macnihii muraadku waxa uu yahay waa la ogyahay nebi moxamed marnaba inaanu shirki ka dhacayn taa waa la ogya waa hubaal laakiin cidda loo quusgoynayee loo socdaa waa ayo waa ummadiisa wahaakada alambiyaau warusul sidaasoo kale weeyaan ambiyadan iyo rusushan kalena oo waa la ogyahay marnaba inaanu shirki ka dhacayn laakiin cidda loo socdaa waa umamkooda iyo aqwaamtii loo diray waxaana culimmadu yidhahdaan shardiga kama laazimo wuquucu oo shay baa shay lagu xidhayaa an inuu dhacaaba ay mustaxiil tahay marka marka la leeyahay walow ashrakuu ama la leeyahay lain ashragta waxaa wax lagu xidhayaa wax mustaxiil ah oo fardan wa taqdiiran kaba soo qaado hadday dhici lahayd sidaasay noqon lahayd laakiin ma dhacsa wey waaa lam waxay la mid tahay qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin bal kaba soo qaado ilaaha raxmaanka hadduu walad u sugnaan lahaa anaa ugu hor caabudi lahaa laakiin uma sugna oo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka yani shardiga waa lagu xidhi karaa shay mustaxiilu lwuquuca shay aan marnaba dhacayn oo mustaxiil ah marka imika ambiyada inuu shirki ka dhacaa waa mustaxiil laakiin dadkaa loo quusgoynaya oo loo socdaa dabeed ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey ulaaika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih kuwaasa alla hanuuniye hanuunkooda ku hagaagoo ku dayo qofka mu'minka ee muwaxidkaa markaa munaasab waxa u ah inuu dadka hanuunsan ambiyada iyo rususha iyo saalixiinta iyo culimada rabbaaniyiinta ah hadyigooda inuu ku daydo ku hanuuno waxyaabaa laga sii qaadanaya waxaa ka mid a fabihudaahu muqtadi dadka ashkhaas laguma xidho waayo farqibaa udhexeeya shaksiga iyo sharciga shaksigu wuu khaldami karaa wixii doonaa ka dhici karaa laakiin hadyiga ayaa lagu hanuunaa iyo sharciga iyo waxyiga macsuumka ah ee rabbaaniga ah marka had iyo jeer hanuunka qabso laakiin qof ha qabsan ila inuu dhacaaba laga yaabaa qofkii ama uu inxiraafo ama uu qaladba ku sheego laakiin asalku waa waxyiga fabihudaahu muqtadi aayaadkan waxaa ku sugan ana axaqa alcibaadi biاlamni min alkhawfi man aamana biاllahi walam yushrik bihi shaya waxaa addoonnimada addoommada ugu xaq badan nabadgeliyey inay ka badbaadaan cabsi dadka muwaxidiinta ee alla rumeeyeen u shariik yeelin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun taqriiru macnaa allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila اnnuur waxaa kaloo la taqriiriyo la sugay macnaha ay leedahay allahu waliyu ladiina aamanuu inuu ilaahay yahay kuwa mu'miniinta ah gargaarahooda iyo weligooda arrinkooda maamula ee mugdiga ka saaraya nuurka tawxiidka u saaraya waxaa kaloo ku sugan aayaadkan sicatu fadli llahi caza wajal ballaadhka fadliga ilaahay waxaa kaloo ku sugan khayru maa yucطa almar'u fi hadihi alxayaa alhidaayatu ila siraati lmustaqiim wax adduunka addoonka lagu siiyo waxa ugu qiimo badan in jidka toosan lagu hanuuniyo fadiilatu kullin min alixsaani wasalaax fadliga uu leeyahay mid wal oo ah yacni samafalka iyo hagaajinta iyo salaaxu qofku inuu afkiisa iyo adinkiisaba hagaajiyo camalkiisa hagaajiyo ikhlaas iyo mutaabaco ku saleeyo fadliga iyo wanaagga ay leedahay fadiilatu zuhdi fi dunya waalraqba fi laakhira yacni waxa weeyaan fadliga ay leedahay zuhd adduunyada in laga zaahido aakhirana la doono oo la rajeeyo laa munaafaata bayna almulki walnubuwa aw alimaara waalsalaax yacni in laysugu daro qofka sidii waxa weeyaan dee nebi daawuud iyo nebi sulaymaan oo kale yacni mulkiga iyo nubuwada iyo imaarada iyo salaaxa wax isdiidaya inaanay ahayn allah waxau ihi subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirkin shirki ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin almnu nabadgeliyo if iyo aakhiraba wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan weeyaan ifkana wa tilka taadaasi nebi moxamedow waa doodaa ibraahim uu qoomkiisii la galay ee xujatunaa xujadayadii weeyi oo aataynaahaa waanu siinay xujadaasi ibraahiima ibraahim baanu siinay calaa qawmih ay liajli qowmih reetolkii dartood baanu u siinay oo si uu ugula doodo xujadana ugu caddeeyo narfacu kor baanu ugu qaadanaa darajaatin darajooyin man nashaau ka aanu doono oo rafciga manta aad ku riddo ama narfacu waxaanu kor u qaadaynaa darajaati man mid darajooyinkii baanu kor u qaadanaa kaasoo nashaau aanu doono oo marka tanwiinta laga daayana darajaadkiiyo mantaad isku idaafaynaysaa ina rabbaka rabbigaa nebi allow xakiimun kii aan khaldamin weeyi ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga caliimun ee cilmi badana ah wawahabnaa waxaanu siinay lahu ay liibraahiima ibraahim isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba yacquub ayaanu siinay kullan mid wal oo isxaaq iyo yacquubana hadaynaa waanu hanuuninay oo nubuwada ayaanu ugu nicmaynay wa nuuxa nebi nuuxna hadaynaa waanu hanuuninay min qablu ay min qabli ibraahim ibraahim hortii ayaanu hanuuninay wa min duriyatihi wa hadaynaa waxaanu ka hanuuninay min duriyatihi ay min duriyati nuux nuux tafiirtiisiina waxaanu ka hanuuninay daawuuda nebi daawuud iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan iyo wa ayuuba nebi ayuub iyo wa yuusufa yuusuf iyo wa muusa muuse iyo wa haaruuna haaruun wakadalika sidaasi aanu kuwa wanaagga ugu abaalmarinay ayaa najsi aanu abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafala wa zakariya wahadaynaa waanu hanuuninay zakariya nebi zakariya ayaanu hanuuninay iyo wa yaxyaa yaxye iyo wa ciisa ciise iyo wa ilyaasa ilyaas kullun mid wal oo kuwan ka midihi min asaalixiina kuwa wanaagsan ayuu ka mid ahaaday wa hadaynaa waxaanu hanuuninay dhe ismaaciila ismaaciil iyo walyasaca alyasac iyo wa yuunusa yuunus iyo waluuta luut wa kullan mid wal oo ambiyadaa ka mid ah fadalnaa waanu ka fadilay oo dheeraad baanu ka siinay cala alcaalamiina caalamiinta ay calaa caalami zamanihim zamankooda ciddii joogtay ayaanu ka fadilay wa min aabaa'ihim wa hadaynaa waxaanu ka hanuuninay dheh min aabaa'ihim min bacdi aabaa'ihim ambiyadaa aabbayaashood barhkoodna waa hanuunin wa duriyaatihim tafiirtoodii barhkoodna waanu hanuuninay wa ikhwaanihim walaaladood barh ka midana waanu hanuuninay wajtabaynaahum waanu dooranay oo wahadaynaahum waxaanu ka hanuuninay ilaa siraatin jid xaggii jidkaasoo mustaqiimin toosan dalika kaa la soo sheegay ay altafdiilu walijtibaau walhidaaya yacni doorashada iyo hanuunka iyo fadlisiinta oo dhammi hudallah ilaahay hanuunkiisii weeyi yahdii waa hanuuniyaa huwa rabbi bihi kaasi hidaayadaa wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah walow ashrakuu hadday ambiyadaasi shirki la iman lahaayeen waxaa la yidhaha waa calaa sabiili alfardi waaltaqdiir yacni kuba qadaro wax dhacaya maahe waa kaba soo qaado walow ashrakuu hadday shirki fali lahaayeen ambiyadaasi la xabita waa ka buri lahaa canhum iyaga maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen ulaa'ika ambiyadaa sideed iyo tobankee lasoo tilmaamay aladiina waa kuwii aataynaahum anu siinay alkitaaba ay ilkutub oo ashaa jinsiye oo jinsulkutub bay ku dhacaysa alkitaaba ay ilkutuba waa kuwaanu kutubta siinay iyo walxukma kala saaridda dadka la kala saaro ama fahamka shariicada ama xikmadda iyo wanubuwa nebinimada kuwaanu siinay fa in yakfur haddaba hadday ka gaaloobaan dhe bihaa yacni madkuuraadka ashyaadaa lasoo sheegay kitaabka iyo xukumka iyo nubuwada haa-ulaa'i mushrikiintaasi hadday ka gaaloobaan faqad wakalnaa waxaan u tala saarannay bihaa waxa weeyaan ashyaadaa lasoo sheegay rumayntooda qawmaa qole ayaanu u tala saarannay kuwaasoo laysuu aan ahaanin bihaa ashyaadaa lasoo sheegay bikaafiriina kuwa ka gaaloobaya yacni waxaa jira kuwa aanu waafajinoon ka gaaloobayn waa saxaabadii rasuulka iyo inta wanaag ku raacday ilaa yowmi ddiin alla waxau ihi ulaaika kuwaasi ambiyadaa lasoo sheegay aladiina waa kuwii hada allah alla uu hanuuniyey had iyo jeer ruuxa alla hanuuniyey ku hagaag cid walba haddaba dhaqaaqin ulaaika kuwaasi aladiina hada allah waa kuwa alla hanuuniyey ee fa bihudaahum hanuunkooda iqtadih ku dayo oo tusaale ka dhigo qul waxaad tidhaha nebi allow laa as'alukum idinku weydiin maayo calayhi ay calaa tabliiqi dacwa dacwada iyo islaamnimada soo gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinayo idinku su-aalan maayo ajran wax mushqaayada oo khayrkiiyo dacwada bilaashkaasaan idinku soo gaadhsiinayaaye idinku weydiisan maayo duunyo in huwa ay maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikra waanin mooyaane wax kale ma ahaanin lilcaalamiina caalamiinta o dhan lagu waaninayo wamaa qadaru llaha xaqa qadrih allah waxa uu yidhi wamaa qadaru llaha ilaahay may weynayn xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta ahayd oo xaqa ugu lahaa may weynayn ama maa carafuuhu xaqa macrifatih ama maa cadamuuhu xaqa tacdiimih labadaba waxa weyan abubakr jaabir aljazaa'iri aysarka ayuu ku tilmaamayaa may weynayn ilaahay weynadiisii dhabta ahayd ama may garan ilaahay garashadiisii dhabta ahayd id waktigii may weynayn qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allah ilaahay ma soo dejinin calaa basharin qofna kuma soo dejinin min shayin waxba qofna ilaahay waxay kuma soo dejin markay yidhaahdeen alla ilaahay alla may weynayn qul waxaad ku tidhaha nebi allow man kumaa anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii alladii kitaabkii jaa uu la yimid bihi kitaabka muusa nebi muuse nuuran xaal uu yahay iftiin iyo nuur iyo wahudan hanuun xaal uu yahay linnaasi dadka uu iftiin iyo hanuunba uu yahay tajcaluunahu xaal aad ka yeelaysaan kitaabka waa tawraade qaraatiisa waraaqo aad ka yeelaysaan googo-aan intaad waraaqa soo googoosataan midba aad qayb ku qorataan tajcaluunahu xaal aad ka yeelaysaan kitaabka waa tawraade qaraatiisa waraaqo aad ka yeelanaysaan aada soo googoosanaysaan oo kolba qayb ku qoranaysaan waraaqahaasoo tubduunahaa aada muujinaysaan wixii hawadiina waafaqa oo watukhfuuna aada qarinaysaan kaiira in badan wax allo wixii idin khilaafana aada hoosta dhigasaan oo qarinaysaan wacullimtum waxaana laydin baray maa lam taclamuu waxaydaan garanayn oo aydaan ogeyn antum idinka iyo walaa aaba'ukum aabayaashiintoona oo cilmigii tawraad ah waa laydin baray kumanaydaan camal falin qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu anzalahu allaahu alle ayaa hee anzalahu soo dejiyey sow su-aashu may ahayn man anzala alkitaaba qul illaahu waxaad tidhaha allaa soo deji oo anzalada usoo qadar uma darhum dabeed isaga tag nebi allow fii khawdihim ay fii baailihim baatilkooda ay dhex dhumbanayaan ay dhex dabaalanayaan khawdka waxa la dhex galo sida daadka iyo wixii la mid ah ayaa la yidhaha khaada fiihi marka baatilka iyo beenta ay dhex muquuranayaan ayaa lagu tilmaamay khawdka uma darhum dabeed isaga tag nebi moxamedow fii khawdihim ay fii baatilihim baatilkooda iyo beentooda ay dhex muquuranayaan iskaga tag yalcabuuna ay laacibiina xaala ayhiin kuwa ku ciyaaraya yacni baatilka iyo beenta ay ku dhex ciyaarayaan iskaga tag weligoodba taha ku jiraan eh allah waxa u yihi wahaadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii rumaynaya bayna yadayhi isaga ka horreeyey waa tawraade kii ka horreeye rumaynaya walitundira ay waanzalnaahu waanu soo dejinay kitaabkan qur'aanka ah litundira si aada ugu digta nebi moxamedow umma alquraa magaalooyinka waaweyn ama waxa weeyaan caasimadaha oo qaryada tuulo loogama jeeda waa magaalo weyn walidalika ayaa ambiyada ay ahaayeen ahlulqura ahlulbawaadi may ahayn marka waanzalnaahu waxaanu kitaabka usoo dejinay litundira si aada ugu digto umma alquraa magaalooyinkaas iyo qaryooyinka asalkooda maka ah si aada ugu digto iyo waman xawlaha cidda hareeraheeda ah oo jamiiculcaalam ah oo man xawlaha waxaa looga jeedaa dhinacay doonaan ha ka xigaane caalamka oo dhan wladiina kuwa yuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhira rumaynaya yuminuuna waa rumaynayaan bihi ay bilqur'aan qur'aankana waa rumaynayaan wahum iyagu calaa salaatihim salaadoodana yuxaafiduuna way ilaashanayaan waman adlamu oo yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh ay laa axada adlam minman ruux iftaraa ku abuurtay cala allah alla korkiisa kadibaa been aw qaala ama yidhi uuxiya waxaa la ii waxyooday ilaya anaa la ii waxyooday walxaalna sidaa yidhi lam yuuxa aan loo waxyoon ilayhi isaga shay-un waxba iyadoon waxbaba loo waxyoon qofka yidhi waa la ii waxyooday yaa ka been badan waman midna yaa ka dulmi badan oo ka iftiro badan qaala yidhi sa unzilu waan soo dejinayaa mila maa shay oo kale kaasoo anzala allah alla uu soo dejiyey ka yidhi wixii alla soo dejiyo oo kaleaan soo dejinayaa yaa ka dulmi badan laa axad walow taraa haddaad arki lahayd nebi allow id wakhtiga addaalimuuna kuwa daalimiintahi fii khamaraati lmawti mawdka sakaraadkiisii iyo kurbooyinkiisii ay ku dhex muquuran yihiin khamradu waa min alhamr oo waxa ruuxa daboola ee kurbada adag ah marka waa sakaraat lmowt xilliga ay ku jiraan haddaad arki lahayd hee jawaabku waa maxduufe lara'ayta amran cadiimaa arrin weyn baad arki lahayd wlmalaaikatu malaaigtiina basituu aydiihim waa kuwa gacmahooda usoo fidinaya qaa'iliina lahum iyagoo ku leh akhrijuu soo bixiya anfusakum nafihiina soo bixiya alyawma maanta waa maalinta nafta laydinka qabanaya eh tujza-uuna waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaab alhuuni dulliga cadaabkiisii bimaa kuntum bisababi kawnikum ahaanshihiina ahaydeen sababteeda ayaa laydinku abaalmarinayaa taquuluuna kuwa yidhaahda a ahaydeen cala allahi ilaahay ka yidhaahda hayra alxaqi waxaan xaq ahayn wa kuntum wa bisababi kawnikum iyo ahaanshihiina ahaydeen sababteeda ayaa laydinku abaalmarinayaa tastakbiruuna kuwa iska weynaysiya ahaydeen can aayaati ilaahay aayaadkiisa walaqad ji'tumuunaa wallahi laqad ji'tumuunaa waa noo timaadeen furaadaa xaala atihin keli keli keli nin walba isagoo cagaagan oo qaawan oo baaradii ku taalloo caydh ah ayaa nin walba u noo yimid kamaa khalaqnaakum sidaanu idiin abuuray awala mara markii ugu horraysay sidaanu idiin abuuray ayaa noogu timaadeen wa taraktum waana ka tagteen maa khawalnaakum waxaanu idiin siinay waraa'a duhuurikum dhabaradiinna gadaashooda ayaa kaga timaadeen oo ay dunyaa wax alla waxaa hanti iyo xoolo iyo xoog lahaydeen ifkii baa kaga timaadeenoo shilin idinma soo raacin wamaa naraa mana aragno macakum idinka la jirkiinna idinkuma aragno idinlama socdaan shufacaa'akum ergeeyayaashiinii kuwaad odhan jirteen way noo ergeynayaan alladiina kuwaasoo zacamtum aad ku andacooteen annahum iyagu shurakaa'u inay idinla wadaagaan fiikum ay fii cibaadatikum cibaadadiinna inay wax ku leeyihiin kuwaa ku andacooteenna ma arkayna maanta oo idinlama socdaan laqad taqaaca wallaahi laqad taqaaca waa go-ay baynakum alwaslu baynakum xidhiidhkii idiin dhexeeyey alla ilahe waa go-ay oo wadalla waa lumay cankum idinka wuu idinka lumay maa kii kuntum ahaydeen tascumuuna kuwa ku andacooda inay ilaahay wax la wadaagaan way idinka lumeen oo maanta ma haysaan cid laaysa soo taagteen iyo bannaan meel cidla ah haadihi alaayaat waxaa yahuudiya nimankii ahlu kitaabka a lagu canaantay annahum maa cadamu llaha xaqa tacdiimih inaanay ilaahay weynayn weyniduu xaqa ugu lahaa markay yidhaahdeen ilaahay waxbaba cid kuma soo dejin ee ay inkireen waxa weeyaan waxyigii iyo kutubtii samaawiga ahayd waxyaabaha ayuu inkirayeenna waxaa ka mid ahaa inay diidanaayeenba basharba in lasoo diro oo wamaa manaca annaasa an yuuminuu id jaaahum lhudaa ilaa an qaaluu abacata allahu bashara rasuula uma diidin dadku inay rumeeyaan hanuunku markuu u yimid ilaa inay ku andacoodeen oo yidhaahdeen mooyaane ma qof aadamiya ayaa rasuul laga dhigay miyaa malag lasoo diro a kaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andiri innaas ma waxaa dadkii la yaab ku noqotay nin iyaga ka mid oo ay garanayaan inaanu usoo diro onu dadka u dignidhaahno bal cajibuu an jaaahum mundirun minhum waa la yaabe waxay la yaabeen mid u digoo iyaga ka midihi inuu u yimid oo loo soo diray marka yacni inkaarkoodao dhammi halkaasuu ka socday marka waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa oo kitaabkii nebi muuse la yimid ee aad taqaaneen yaa soo dejiyey qul illaah ilaahay baa soo dejiyey waxaa la tilmaamoo la yidhi waxaad ka yeelanayseen kitaabkaa waraaqo intaad soo googoosataan oo kolba qayb ku qorataan ayaa wixii idin waafaqsanna dadka aad tusayseen wixii idin khilaafana aada hoosta dhigayseen oo qarinayseen ilaahay waxa uu tilmaamay kitaabkan uu soo dejiyee barakaysani inuu yahay mid rumaynaya kuwii ka horreeyo towraadi ka mid tahay oo tawxiidkii ku yaalay iyo xaqii ku yaalay kutubtii hore waa rumaynaya oo kama hor imanayo waxaana loo soo dejiyey in loogu digo umma alquraa waman xawlaha waxaa laga qaadanayaa bay culimmadu yidhahdeen waman xawlaha ana risaalata rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam kaanat caamatan ila annaasi ajmac risaalada rasuulku inay dadkoo dhan caam u ahayd oo waxaa sii caddaynaya hadalku allah ku yidhi qul yaa ayuha nnaas inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaha nebi allow dadkiiow waxaan ahay rasuul idinka dhammaantiin laydin soo diray sidaa dadka u sheeg sidoo kale rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaa laysiiyey shan aan aniga hortay cid la siin waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi kaana nabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wa bucitu ila nnaasi kaafa nebiga qoomkiisa iyo reetolkii baa gaar loogu diri jiray ambiyadii hore anigana ummadoo dhan baa la iisoo diray marka ummalquraa waman xawlaha waa ummadii oo dhan alquraana tuulo yar maahe waa magaalooyinka waaweyn walidaalik ayaa rususha waxa laga soo saari jiray magaalooyinka waaweyn ee miyiga lagama soo saari jirin waayo had iyo jeer magaalada ayaa cilmiga iyo garashada iyo tacliimta waxa weeyaan awlo ku ah iyo waxqaadashadaba inta badanna miyiga jafaafka iyo qalafka iyo jaahilnimada ayaa ku badan sidaa darteed ba alla uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim min ahli lqura nebi keliya miyi lagama soo saarin yani waxa alla yidhi maanaan soo dirin adiga hortaa ilaa rag mooyaane kuwaasoo aanu u waxyoonno oo magaalooyinka waaweyn ehelkooda ka mid ahaa min ahli lqura marka baadiyaha lagama soo saari jirin ambiyada ilaahay waxa uu tilmaamay in kuwa aakhiro rumaysan ay yihiin kuwa qur-aankana rumaynaya oo aakhiro inay rumeeyeen ayaa dhaxal siinaysa inay qur-aankiina qaataan waxaa alla uu caddeeyey cidda ugu dulmi badani inay tahay cidda ku andacoota waxyi iyadoon looba waxyoon ama odhan yacni ku andacoota inay wax soo dejin karto marka waa adlamu aalimiin waa sida aayaddii kaleba alla uu ku yidhi waidaa tutla calayhim aayaatunaa qaaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa mila hada marka aayaadka iyaga lagu dul akriyo waxay odhanayaan horaanu u maqalay haddaanu doonno kanoo kale waanu keeni lahay marka yani waa saunzilu mila maa anzla allahu oo kale low nashaau laqulna mila hada dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay in aalimiintu xaaladda ay dhimanayaan xaalad culus ay ku sugan yihiin oo fii khamaraati lmowt wahiya sakaraat malaa'igtuna ay gacmaha usoo fidinayaan oo odhanayaan naftiina soo bixiya gacmahay usoo fidinayaan aayaad kalaa lagu tilmaamay waxay kusoo fidinayaan oo waa inay wejiga iyo dhabarka iyo dabadaba ka garaacayaan wlow taraa id yatawafى aladiina kafaruu lmalaa'ika yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum silic iyo dhibaato ayaa lagaga saaraya halka dadka muuminiinta ah si dabacsan looga furaya nafta kaanamaa nushida min ciqaal waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay in dadku ay qiyaamada imanayaan iyagoo keli ah oon waxba wadan wax allo waxa aynu isku qurxinayno halkaasaa lagaga tegaya lagaga dhaqaaqaya kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kunaa faaciliin kow abuurkii ugu horreeyey sidii alla uu kugu khalqu kugu bilaabay ayaa dib lagugu celinayaa adigoo qaawan adoo baaradu kugu taallo adoon ati haysan ayaad uurkooyadaa ka soo baxday sidaad kusoo dhalatay ayaa lagugu soo saaraya oo yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan gurla rasuulku sala allahu alayh wasalam waa kii lahaa dadka waxaa lasoo xaadirinayaa maalinta qiyaame iyagoo cagaagan oo qaawan oo baaradii ku taallo cayisha waa tilahayd rasuulkii allow rag iyo dumarka iyo dadkan iswada dhex taagan miyaan barhkood barhka kala eegeyn rasuulku waxa uu ku yihi alamru ashaddu min dalika yaa caaisha caaishaay inay dadku arrintaa ku fakeraan oy kuba soo dhacdo maskaxdooda iyo maankooda kurbada iyo dhibka haystaa ka weyn ruuxu wax alla wax ag taagan ma rag baa mise waa dumar maba ku fakerayo waayo musiibada taagan ayaa weyn oo culus allah waxa uu tilmaamay marka kuwii mushrikiinta ahaa baa lagu yidhi wamaa naraa macakum shufacaakum aladiina zacamtum anahum fiikum shurakaa soo may odhan jirin maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa waxaan u caabudanaa un alle inay noo dhaweeyaan oo hadhow erga noo noqdaan dee ergadii iyo kuway sheeganayeen waa la waayey laqad taqaaca baynakum wadalla cankum maa kuntum tascumuun marka aayaadkaasi waxay tilmaamayaan qofkii mushriga ahaa ee shirkiga ku dhintayna inuu meel cidlaaysa soo taagayo cid wax u qaban kartaa aanay jirin aayaadkan waxaa ku sugan kul man kadaba allaha aw ashraka bihi aw wasafahu biwasfin laa yaliiqu bijalaalihi fainahu lam yuqadir illaha xaqa qadrih cid kastoo alla ku been abuurata ama beenisa ama ku tilmaanta waxaan u qalmin ma weyneyn ilaahay weynidiisa xaqa ahay bayaanu talaacubi lyahuudi bikitaab illahi fi ibda'i bacdi ahbaarihi wa axkaamihi wa ikhfaai bacdi alaakhar waxaa la caddeeyey sida yahuudi kita kutubtii ilaahay ugu ciyaartay ee waxay doonaanna u daahirinayeen waxay doonaanna u qarinayeen bayaanu fadli llahi cala alcarab biinzaali hada alkitaabi alcadiimi calayhim bilugatihim lihidaayatihim carab fadliguu ilaahay ku galladaystay ee ah inuu kitaabkaa weyn kusoo dejiyey luqadoodii si ay ugu hanuunaan oo ugu hagaagaan tacliimu rasuuli sala allahu alayhi wasalama kayfiyat alxijaaj waraddi cala almujaadiliina waalkaadibiin rasuulka baris la barayo o lagu tababarayo siduu ula doodayo ee uu u radinayo kuwa beenaalayaasha xaqa iyo tawxiidka ka murmaya bayaanu cilati wanuzuuli lkitaabi wahiya aliimaanu bihi waindaaru lmukadibiin waxaa la caddeeyey sababta kitaabka loo soo dejiyo oo ah in la rumeeyo dadkana loogu digo alimaanu bilaaakhira sababun likuli khayr wlkufru bih sababun likuli bailin wa shar aakhira in la rumeeyaa khayr oo dhan bay sabab u tahay in laga gaaloobaana shar oo dhan bay sabab u tahay waxaa kaloo aayaadka ku sugan qubxu lkadibi cala allah fii ayi shaklin kaan ilaahay in lagu been abuurtaa foolxumada ay leedahay nooc waloo ay tahayba taqriiru cadaabi lqabri wa sakaraati lmowti wa shidatih waxaa la sugay cadaabulqabriga iyo sakaraadkiisa iyo culayskiisa ina lilmowti lasakaraat waa kii rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam ruux walbana waa dhandhaminayaa inay u noqotaba qubxu listikbaari wa cidamu jurmih isweynayntu foolxumada ay leedihiiyo dembigeedu siduu culisya taqriiru caqiidati lbacthi alaakhiri waljazai cala alkasbi fi dunya waxaa la sugay caqiidada isa soo saaridda dambe iyo abaalmarinta dambe ee aakhiro nin walba wuxuu shaqaysta in lagu abaalmarinayo incidaamu shufacaai yowma alqiyaama ila ma qadat isuna saxiixa min shafaacati nabiyi sala allahu alayhi wasalam walculamaa walshuhadaa walsaalixiin in aan qiyaamada erga anfacasaa dadkii aanay jirin wixii kitaabkiiyo sunnadu ay sugeen mooyaane sida shafaacada nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo ta culimada iyo saalixiinta iyo ambiyada iyo dadka wanaagsan waxaana shardi u ah an ya'dana allahu lishaafici an yashfac wa an yarda can ilmashfuuci lah ka ergeynayana ilaahay ergada inuu u fasaxo ka loo ergeynayana uu raalli uga noqdo ayaa shardi u ah allah waxa u ihi wamaa qadaru llaha ilaahay may weyneyn xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta ahayd id waktigii may weyneyn qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allah alla kuma soo dejina calaa basharin qofna min shayin waxba qul waxaa tidhaha nabi allow man kumaa anzalo soo dejiya alkitaaba kitaabkii alladii kitaabkaasoo jaa uu la yimid bihi kitaabka muusa nabi muuse uu la yimid waa tawraade nuuran xaal uu yahay nuur iyo wahudan hanuun linnaasi dadka uu hanuun u yahay tajcaluunahu xaal aad ka yeelaysaan kitaabkaa qaraatiisa waraaqo tubduunaha aada muujinaysaan oo watukfuuna aad qarinaysaan kaiiran in badanna wacullimtum waa laydin baray maa lam taclamuu waxaydaan horowaaquun antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabayaashiintoona waxaydaan horowaaquun ayaa laydin baray oo tacliimtii towraad ah qul waxaa tidhaahdaba nebi allow allahu ay allahu anzalahu sow man anzala alkitaaba may ahayn allahu ilaahay baa anzalahu soo dejiyey uma darhum dabeed isaga tag fii khawdihim baadilkooda ay dhex dhumbanayaan kaga tag yalcabuuna xaale ayiin kuwa ku ciyaaraya wahaadaa kana kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii rumaynaya bayna yadayhi isaga ka horreeyey waa tawraade waanzalnaahu waxaa kaloonu kitaabka usoo dejinnay litundira si aad ugu digta nebi allow uma alquraa magaalooyinka asalkeedii iyo asaaskeedii waa maka eh iyo waman xawlahaa cidda hareeraheeda ah waa adduunka oo dhan eh waladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya bilaakhirati aakhiro yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka walxaal bay rumaynayaan hum iyagu calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ay ilaashanayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman axadka iftaraa ku abuurtay cala allah alle korkiisa ku abuurtay kadiban been aw qaala ama yidhi uuxiya waa la ii waxyooday ilaya aniga walxaalna sidaa yidhi lam yuuxa aan loo waxyoon ilayhi isaga shay-un waxba waman midna yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh qaala yidhi sa unzilu waan soo dejinayaa midla maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiye oo kale walow taraa haddaad arki lahayd nebi moxamedow id waqti aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi fii khamaraati lmowti geerida sakaraadkeeda iyo kurbadeeda ay ku dhex jiraan la ra'ayta amran cadiima arrin weyn baad arki lahayd waalmalaa'ikatu malaa'igtuna baasituu aydiihim waa gacmahooda kuwa soo fidinaya baasituu aydiihim gacmahooda kuwa soo fidinaya weeye qaa'iliina lahum iyagoo ku leh akhrijuu soo bixiya anfusakum nafihiina soo bixiya alyawma maanta waa maalinta nafta laydinka qabanaya eh tujsawna waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaab alhuuni dulliga cadaabkiisii bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen darteed baa laydinku abaalmarinayaa taquuluuna kuwa yidhaahda aad ahaydeen cala allaahi alla ka yidhaahda hayra alxaqi waxaan xaq ahayn wa kuntum wa bisababi kownikum iyo ahaanshihiina sababteedii ayaa laydinku abaal marinayaa a ahaydeen tastakbiruuna kuwa iska weynaysiiya can aayaatihi ilaahay aayaadkiisa walaqad ji'tumuunaa wallaahi laqad ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa xaala atihin keli keli idinkoo keli a baa noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaanu idiin abuuray awala mara markii ugu horraysay si aanu idiin abuuray wax kale idinkoon xoog iyo xoolo iyo ubadiyo ooritoona wadan wa taraktum waa ka timaadeen maa khawalnaakum waxaanu idin siinay adduunyo iyo amwaal waraa'a duhuurikum dhabaradiinna gadaashoodaa kaga timaadeen waa adduunyadiie wamaa naraa kumana aragno macakum idinka la jirkiinna shufacaa'akum ergooyinkiinnii kuwaad lahaydeen waa ergeeyaalo weynoo ergeynayaan maanta idinkuma aragno aladiina shufacadaasoo zacamtum aa ku andacooteen oo sheegateen annahum iyagu shurakaau inay wax ku leeyihiin oo idinla wadaagaan fiikum ay fii cibaadatikum cibaadadiinna inay shuraaka idinkula yihiin laqad taqaaca baynakum ay laqad taqaaca alwaslu baynakum xidhiidhkiinnii waa go-ay oo wadalla waa lumay cankum idinka wuu idinka lumay maa kuntum waxa ahaydeen tascumuuna kuwa ku andacooda inay wax idin qabanayaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online